barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com waa maalin axada labiiyo tobanka bisha abril sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aynu ku soo qaadan doonno faa'iidada tababarada la xidhiira xirfadaha gacanta xirfadaha aanu barno ragga oo kale waxaa ka mid ah tuubiistaha ama plumbing waxaa loo yaqaano gelinta biyaha guryaha iyo cabalistonki oo ah dhagaxii la dhigayay wadooyinka ee dumarkana sidoo kale waxaan barnaa dawaarka iyo midabaynta dharka oo ah shalmadahan kariska ah ee ay la midabeey iyagoo cad la midabaynayo kaalimihii heesaha ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
aqalka hoose ee baarlamaanka kanada ayaa xalay ansixiyey xirmo dhaqaale oo ay dowladda ku kaabayso shirkadaha ganacsiga iyo shaqaalaha uu saameeyey xasradaha dhaqaale ee uu keenay cudurka halista ah ee koronafirus xeerkan oo dowladda u oggolaanaya in ay bixiso xidhmo lacageed oo gaaraysa saddex iyo toddobaatan bilyan oo doolarka kanada ah oo u dhiganta laba iyo konton bilyan oo doolarka maraykanka ah ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa oo ay dowladda kanada ansixiso tan iyo dagaalkii labaad ee dunida lacagtan ayaa shan iyo toddobaatan boqolkiiba aadi doonta shirkadaha ganacsiga iyo shaqaalaha u shaqeeya si looga hortago shaqla-aanta ka dhalatay dagaalka lagula jiro faafista koronafirus kulankii ay baarlamaanka xirmada dhaqaale ku ansixiyeen sabtidii ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare justin trudo kaasoo muddo bil ah gurigiisa isku oday kadib markii xaaskiisa laga helay koronafirus dalka kanada in ka badan hal milyan oo qof ayaa bishii hore waayay shaqooyinkoodii xaaladaha koronafirus ayaa hadda maraya in ka badan saddex iyo labaatan kun oo qof oo uu xanuunku haleelay iyo ku dhowaad toddoba boqol oo qof oo cudurka u dhintay dowladda bangaladesh ayaa hadda maanta ah xukun daldalaad ah ku fulisay nin kabtan militari ahaa oo loo haysto dilkii lagu khaarijiyey aasaasihii waddankaasi cabdulmajiid ayay talaadadii aanu soo dhaafnay ciidamada boliiska la dagaalanka argagixisada ay ka qabteen magaalada caasimadda ah ee daka kadib markii uu baxsad ku ahaa waddankaasi kadib markii uu baxsad ahaa ku dhowaad muddo shan iyo labaatan sano ah sheekh majibuur raxmaan aabbaha dhalay ra-iisul wasaaraha xilligan sheekh xasiina ayaa isaga iyo intii badnayd xubnaha qoyskiisa lagu dilay afgambi uu militariga bangaladesh sameeyey bishii agost shan iyo tobankeedii sanadkii kun iyo sagaal boqol shan iyo toddobaatankii dilkaasi waxa uu ku soo beegmay ku dhowaad afar sano kadib markii sheekh majibuur raxmaan uu dalka bangaladesh ka jaray waddanka bakistan oo ay ka heleen madax bannaanida sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ayay cabdulmajiid iyo saraakiil kale oo militari iyaga oo maqan ay maxkamadda sare xakun dil ah ku xakuntay ugu dambayntiina saaka aroortii ayay saraakiisha xabsiyada bangaladesh ay ku fuliyeen dilka daldalaada majiid ayaa la rumaysnaa in uu hindiya u baxsaday sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo lixdii wuxuu bangaladesh ku soo laabtay bishii hore dhegaystayaal warkii caalamka waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo wararkii caalamka nala socodsiinayey haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana magaalada boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aad toddobaad walba maalinta axadda ah aad hadahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna toddobaadkan ee hibada iyo hal abuurka waxaan ku soo qaadan doonaa isbeddelka dhanka waxbarashada jaamacadaha uu ku yeeshay xanuunka koronavirus iyo hal abuur ay la yimaadeen bahda waxbarashada jaamacadda eelo ee ku taalla magaalada buurama si ay ardaydoodii casharadii ugu sii wadaan iyaga oo guryahooda ku kala sugan waxaana inoogu marti ah barnaamijkeenna toddobaadkan gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda eelo khadar cabdi khayre iyo hormoodka kuliyadda i c t-ga injineer mustafa maxamed cilmi haddaba haddii aan ku horeyno gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda eelo khadar cabdi khayre bal ha inoo sharaxo habka online-ka ah ee ay ardayda ugu gudbinayaan casharadii ay jaamacadda ka baranayeen
nidaamkan onlinekii wuxuu fudaydinayaa in arday kasta isagoo goobtiisii gurigiisii jooga inuu waxbarashadiisii kalaaskii caadigii u helo odhan mayno boqolkiiba boqol tii kalaaskay la mid tahay haddana waxay noqotay bedel wanaagsan oo ardaygii waxbarashadiisii kusii wadanayo koley jaamacadda eelo waxay ku suntanayd holana ugu tilmaanayd in ay hormoodka xagga teknolojiyadda iyo injineerinka tahay tii ayaan iyadoo taa laga duulaya waxay haddana noqotay inay tii rumayso wixii lanaga filayana ilaahayna nagu asturay muddada imika xukuumadda somalilan ku dhawaaqday jaamacaddu waxay si habsami leh galaasyadeedii ay ugu baxaan waa nooca onlineka nidaamkan onlineka kaasoo de wax badanna qabtay runtii baahidii waxbarashada loo qabay ardaydu guryahoogay iska joogaan goobtooda u joogaan keliya waxaa loo baahan yahay de inuu ardayga haysto ama labtob ama smartphone fiican iyo internet fiican labadaas waxay waxyaalahan laga fursanaynin sidaas si lamida macalinkana looga baahan yahay inuu agabkii u haysto agabka kasokow tan iyo intay hadda nidaamkan aanu wadnay runtii ardayduna way u riyaaqeen waalidiintuna runtii way ka warqabaan bulshaduna way ka warqabaan tani ardaydii jaamacadun fursad ma siinine waxay xitaa ku dhalisay jaamacadihii kale iyo bulshadii kaleba inaan ay noqdaan warbal wado aan u jeexnay jaamacadda eel ay wado u jeexday wadadaasna ay ardaydii iyo macalimiintiiiyo instituushonadii kaleba ay jihaysay runtii waxaw de wanaagana layskaga daydaa ceeb maaha marka waan bogaadinaya dhammaan macalimiintii mas-uuliyiintii kuliyadaha kala duduwan shaqaalihii jaamacadda ardayda jaamacadda ee si habsami leh hawshan iyaguna mas-uuliyadda iskaga saaray waayo dad aduu nidaamkii la timaada laakiin ayna ciddii hawsha kula waday ayna kuu suurogelin runtii dama suurogasheen waan bogaadinayaa dhammaan macalimiinta kala duduwan ee kuliyadaha kala duduwan ka dhiga iyo mas-uulada hormoodka u ah ee kuliyadaha kala duduwan hormoodka u ah ugu dambeynna waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay xanuunkan inaga dabaalo mar labaadna waxaan leeyahay intii ku dhimatay ilaahay hau naxariisto inagana ilaahay inama soo gaarsi ilahay tabarteenna waa arkayaa ardayda iyo waalidiintana waxaan leeyahay iyo dhammaanteenna waa bal aynu taxadirno awaamirta caafimaadka iyo bulsha iyo dhakhaatiirtu ina farayaanna iyo waxa wanaagee taxadirka laynoo sheegayana aynu qaadanno ilaahayna hayna wada badbaadiyo nin kastaba meeshiisa ha ku badbaadiyo ardayda waxaanu rajeynaynaa insha allah inaynu isku soo noqon doonno koley muuqahaanu baynu kala maqanay laakiin inaga sida kaleba wada joognaa aad iyo aad baadiyaan idinkana idiin runtii fiwada iyo iyo haashimba aan idinku bogaadinaya barnaamijkan fiican adaynan ummadii bal u bildhaaminaa nidaamka jaamacadda iyo halka waxmaray halkay ka taagan tahay aad iyo aad baad mahadsantihiin khadar haddii aan ku weydiiyo su-aal farqiga u dhaxaynaya intee ayuu leekaanayaa casharada aad ku bixinaysaan online-ka ardaygii oo ka maqan goobtii jaamacadda aad ku siinaysaan casharada iyo sidii hore uu ku qaadan jiray markuu kalaaska imanayay ama fasalka imanayay farqiga u dhaxaynaya muxuu noqonaya
horta runtii odhan maayo dee waa isku dhigmaan waana wax la filaya inuu farqi u dhexayn karo oo dee ardaygu markuu goobtii joogo adiga macalin ahaan xitaa dhaqdhaqaaqiisii baad ka warhaysaa laakiin kan markaad onlineka ku dhigayso inkastood ka warhayn karto haddana dee masaafa idii dhexaysa waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in ardaygii duruufta uu saamixi weydo ama khadkii ka xumaado ama ciladiba agabkii kale u imanaya ay ku yimaadaan marka haddana iyadoo ay taasi jirto waxaan isleenahay wuxuu yahay waa bedel wanaagsan boqolkiiba ilaa toddobaatan hadduuna kaba badnayn dee waxbarashadii uu fudaydinayaa waxbarashadii waxay noqonaysaa in nidaamkii hore u wada socotay ay nidaam lamida ay u socoto taa waxaanu ku kabnaa kolley waxaanu ku kabnaa in casharada iyo wax alli wixii kale aynu isleenahay xoojin iyo waxa- waxbay u tarayeen ardayda loogu diro een, qof kastaba meeshiisaasi loogu diro barahooga loogu tiro- loogu tuuro taasina marka waxay noqonaysaa baritaan baritaan runtii laakiin waxa weeye dawda dhaweynaya wax way jiraysaa laakiin wuxuu yahay bedel wanaagsan oo maanta lagaga maarmi kara dee duruuftan jirta lagaga maarmi kara inuu casharadii waxbarashada ay ma- ay baaqato ardayda hadda online-ka ku soo gasha waxbarashada ee awoodda inay online ku dhigtaan iyo ardaydii een, marka hore jaamacadda ka dhiganaysa tiradoodu mayse leeg tahay mise way kala yar tahay Een, nasiib horta nasiib wanaag intooda badan wax way isku dhadhowyin waayo arday kasta waa la xaadiriyaa waa la ogaanaya waxaa laga yaabaa in galaasyada qaarkood hal qof laba qof marka ugu badan yahay inuu saddex qof galaaskii ka maqnaado tanna waatu dhacda markan kale caadigaba loo dhigayo ardayda qaarkood inay galaaskaba ka maqnaadaan laakiin tan iyo intaan hadda een, barnaamijkan muddo waxaanu wadnay bilku dhowaad tan iyo intaanu barnaamijka wadnay ardayduna way iswada gaadhsiiyeen annaguna waanu gaadhsiinay een, ardayda maqani ma badna waa wax yaroo fara ku tirisa een, waana laga yaabaa ardaygan maqan inuuna dee nidaam kale u maqnin ama duruufi ku timiday ama mararka qaarkood khadkuwa ka xunya laakiin intooda badan ardayda jaamacaddu iyo macalimiintuba dhammaan een, siday waxbarashadooda u iman jireen macalinkuna siduu u fulin jiray uu u fuliyaa uu u dhigaa ardayduna siday usoo xaadiri jireen way usoo xaadiraan waxaad moodaa da-dan yariba inay u jajaban yihiin een, waxbarashadan online-ka inay u jajaban yihiin baad moodaa da-dan yari wade sidooda kale bay had iyo jeer ugu jirayeen een, social media dad waxay ahayn inta badanba had iyo jeer ku mashquulsan een, lana socda internetka iyo iyo social media iyo waxyaalahan ku jira oo dhan youtubeyada marka toodiiba maanta dantoodii ay timidayna ee, runtii waxay siisay dhiirigelin een, inta badanna ardaydu galaasyada waa xaadir
jaamacad ahaan kolley jaamacadda el university magacaygu waa mustafa cilmi ama mustafa Cilmi- mustafa maxamed cilmi waxaana hormuudka kuliyadda i c t-ga ee jaamacadda elo ahna macalin ka dhiga markaas koorsooyinka technologiga ee jaamacadda elo Een, siduu hore u sheegay gudoomiye khadar eh, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca ardayda iyo xiriirka bulshada kadib markay ku dhawaaqday xukuumaddu lockdownka ama in waxbarashadii la xidhayo la joojinayo muddo afar isbuuca kolley jaamacad ahaan markiiba waxaan bilownay inaan platform diyaarino een, software ardaydii iyo macalimiinta ay ku wada xidhiidhayaan oo waxbarashadii xagga ay kasii socoto waxaan odhan karnaa markaa waxbarashadii fysikaalkii unbaa istaagtay siduu gudoomiyuhu sheegay laakiin ardaydu dee waxbarashadii soodii ula socdaan jadwalkii waa waa- jadwal baa loo barbaargarayaa ama la siiyaa jadwalkaasuu ardaygu eegtaa markaas xilliga uu kalaaska leeyahay macalinka laftarkiisu jadwalkiisii personaalkii unbuu haystaa oo xilliga uu kalaaska soo galayo ee uu la socdaa Ee, marka platform waxaan diyaarinay ardaydii iyo macalimiinta ay ku wada xidhayaan anigu haddaan ku hadlo afka macalimiinta oo kale markaan dee class soo galayo softwareka ay jaamacaddu diyaarisay ayaa markaa isticmaalaa Een, waxaad kusoo gali markaa kiibaad kusoo gali kadib ardaydiina markaa same timekii aad markaa ballanteen ee, aad u sheegtay macnaha waqtigii classku baxayay ayay soo galayaan all of them markaa waad arkaysaa marka calaaskii marka xaggaasaad ka bilaabaysaa adigoo markaa wixii aad u dhigaysay markaad sabuur daba ugu dhigaysay een, kombyutarka ku tusaya uga dhigaya ardayduna si fiican bay marka ay ku dhegaysanayaan kula soconayaan ardaygii su-aal qaba ama wax fahmi waaya xaggaasu kaa weydiinaya ama qacantaag buu leeyahay brograamku qacantu taagaya uu kula hadlaya communicationkii sidii physical classkee face to facekii unbaa unbaa yar istaagay laakiin everything wuxuu u socdaa smoothly isagoo ardaygu markaa gurigiisa ka jooga qolkiisa ka jooga ama meel kaleba jooga ayuu la soconaya markaa xiisadihii macalinku bixinaya
Een, xiisadaha oo ardaygu la soconayo ee aad u dhigaysaan idinku ma maqal ahaan unbuu ku dhagaysanayaa mise maqal iyo muuqaalba oad ugu gudbinaysaan
may labadaba uu leeyahy waa maqlay muuqaal wey orde ardaygu wuxuu arkayaa sharaxaadii oo dhan buu arkayaa oo markan kalaaska la fadhiyaba macalinku isagoo taagan waa kan sabuuradda ku qoraya everything uu arkaya saasoo kale ayuu markaa ardaygana u arkaya markaas wixii screenka kombyutarka ka rangaroobay macnaha cashirkii iyo kombyutar ka socda oo codkii macalinkuna uu sharaxayo everythingna sometimes whiteboard buu macalinku adeegsanayaa oo wax ku sharaxaya marka maqlay muuqaal labadii buu leeyahy marka
macalimiinta aan i t-ga marka hore ahayn ee xiisadaha kala dhigaya say ugu suuro gashay inay iyagu online ku dhigaan macalimiintaas waa la tringelinta horta brograamkan la bilaabin training baa la siiyey macalimiinta si guud macaliminta de it ga already they are it professional iyagu wey iyagu ma baahnaa that much need training marka laakiin macalimiintii kale ee it relatedka le ahayn training baaxad weyn baa la siiyey arday laftarkooga say brograamka u isticmaalayaan iyaga laftarkooga waa lagu traingareeyey marka si fiican ba marka ay iskula socdaan markaas macalimiintii iyo ardaydii
ardayda ka dhiganaysay jaamacaddan meelo kala duwan iyo gobollo kala duwan bay ka yimaadeen markii la fasaxayna waxay ku noqdeen magaalooyinkii iyo gobolladii ay ka yimaadeen ardayda online-ka kula socota casharada ma ardayda magaalada boorama ku noolba mise waa guud ahaan ardaydii jaamacaddan wax ka baranaysay ee gobollada iyo degmooyinka dalkao dhan ka yimid
waa ardaydii jaamacadda meel kastuu joogo ama magaalada ha joogo ama meel kale ha joogo brograamku ase global buu shaqaynayaa anywhere in the world marka ardaygu au tago ardaydii xaggii ay ka yimaadeen ku noqday de all they need waxa wey u baahan waxa wey waa internet ama their smartphone ama computer then si fiican buu marka ula soconaya marka cashirkii marka meel kastuu ardaygu joogo si smoothly ayuu la soconaya marka cashirkii markaa ku baxayay online classka ma is leedahay casharada online-ka ay ku qaadanayaan ardayda iyagoo maqan oo guryahoogii jooga imtixaankii waa lagaga qaadi karaa taas waxa technical ahaan bay u baahanaysaa kolley iminka ahaan waxaan qorshaynown ina cashiradu ay ku baxaan online laakiin examinationku wuxuu baahanayaa some technical area kaloo ballaadhan weeye oo in aad looga shaqeeya u baahan marka laftarkeyga iyada haddii dee lockdown-kana uu sii socdo oo uu sii baaxad bato ama wax lagu sii daro fasaxa kolley way noqonaysaa inaan platformka ballaadhino oon u wareejino qayb kaloo xataa online examins lagu qaadi karo laakiin iminka ahaan waa inaan cashirada in lagu gudbin karo
khadar aduma sida imtixaanka loogu qaadi karaa casharada online-ka ku baxay haddaad ku qabto waa su-aal meesha taalla waxna waxbuud bay kulley keenayaa maadaama waxbarashadii noqotay online dee waxaa daba yaalla waxbarashaduna imtixaan kama maarmayso dee in ardaygii la qiimeeyahay dee wax lagama maarmaana weeye tani marka waa su-aalaha hadda noogu badan ee na hor yaalla iyo waxyaalaha ugu badan in imika muddooyinkan ugu dambeeyay wadahadalladaanu ka galno marka kolley balqaabkii ugu macquulsanaa waa imtixaanka ilaalin buu u baahan yahay taxadir buu u baahan yahay in la hubiya in ardaydu wada haystaan dee cagabkii iyo internetkii loo baahnaaba inay wada haystaan waayo hadduu ardaygana ardaygii internetkii waayo khadkii waayo kanna uu khadkii ku jiro kulley wax wey arday waa howl farsamo u baahan haddana waanu ku jirnaa insha allah dhowaanna waxa laga yaaba inaynu kulan kale iskugu iman doonno annagoo kuu sheegi doono balqaabka imtixaankuu noqonayo iyo farsamada la adeegsanayo intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada boorama aanan ku soo qaadannay saameynta xarunka coronavirus oo ku yeeshay ardayda jaamacadaha boorama wax ka baranayay iyo habka online-ka ah ee jaamacadda eelo oo ka mida jaamacadaha ku yaala boorama ay ardaydeeda ugu gaadhsiinayso casharadii ay ku baranayeen jaamacadda iyagoo guryahooda ku kala sugan waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama islamarkaana idiin soo jeedinayay anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo weliba kulanti dambe oo xiiso badan
barnaamijkaasi hibada iyo halabuurkana waxaa nala soo codsiinayey wariyahayaga magaalada boorama haashim sheekh cumar good halkaad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imanaysa washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsaned maxamed aan ku bilownay ee dacwad oogaha waddanka switzerland ayaa qarka u saaran inuu soo gebagabeeyo mid ka mid ah baaritaanno la xidhiidha musuq maasuq ku socda guddoomiyihii hore ee xiriirka kubadda cagta dunida ee fifa ninka la yidhaahdo sebalata baaritaankan ayaa la xidhiidha heshiis la sheegay in balata uu la galay xiriirka kubadda cagta dalalka karibiyanka oo ku saabsan xuquuqda iibinta telefishinada dalal ee dhaca bartamaha ameerika ee la xidhiira ciyaaraha dunida xafiiska xeer ilaalyaha guud ee switzerland ayaa sabtidii sheegay in la wargeliyo dhammaan dhinacyada ay qusayso baaritaanka inay soo gebagabeeyaan oo guud ahaanba la xidho kiiska balater oo ah afar iyo siddeetan sano jir ayaa hadda qaadanaya lix sano oo laga ganaaxay dhammaan dhaqdhaqaaqyada la xidhiira kubadda cagta sababo la xidhiira xadgudubyo dhanka akhlaaqda kubadda cagta ah oo lagu helay dalka belaruus ayaa hadda ah waddanka keliya ee qaaradda yurub ee horyaalada kubadda cagta ay socdaan xilli qaaradda ay la dagaalamayso xakamaynta cudurka coronavirus hase yeeshee waxaa hadda ay taageerayaashu bilaabeen inay qaadacaan tegitaanka garoonnada lagu ciyaarayo madaxweynaha belaruus alexander lukashenko ayaa ka mermeraya inuu dalka geliyo xaalad karantiil ah taasi ayaana sabab u ah in ciyaaraha ay sii socdaan sida ay sheegayaan falanqeeyayaasha kubadda cagta dalkaasi iyadoo ay sidaasi jirto ayay khubarada caafimaadka belaruus sheegeen in kiisaska dadka uu soo ritay cudurka coronavirus ee dalkaasi ay gaarayaan in ka badan labaiyo labaatan kun halka dhimashaduna ay marayso in ka badan laba kun iyo laba boqol halkii dhimashadu ay marayso saddex iyo labaatan qof dhinaca afrikana guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalka gabon ninka la yidhaahdo alain mungwengi ayaa ku booriyey weeraryahanka kooxda arsenaal ee ka soo jeeda waddanka gabon inuu isaga taga kooxda sababo uu ku sheegay in arsenaal aysan ahayn koox xan ka leh inay koob qaado obamiyan ayaa arsenaal ku biiray bishii januari kii xilligaas oo ay arsenaal kala soo wareegtay kooxda brushia dortmund waxaana ay ku soo iibsatay milyan oo baund tan iyo markaasi waxa uu arsenaal u dhaliyey koob iyo lixdan gool dhammaan ciyaarihii uu u ciyaaray xilli ciyaareedka lasoo dhaafay wuxuu ka mid ahaa laacibintii goolhalinta isla qaaday isagoo uu u dhaliyay gool horyaalka bremier leaga ingiriiska hadda xilli ciyaareedka socda ee hakadka ku jira gool ayuu arsenaal u dhaliyey obamiyan ayaa ah soddon sano jir u dhashay dalka gabon ee galbeedka afrika waxaana qandaraaska uu arsenaal kula jiro uu dhammaan doonaa dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda ugu dambayntiina kooxda barcelona ayaa la sheegayaa in mar kale ay xiisaynayso in ay wadahadallo la furato weeraryahanka kooxda yuventus federico bernadesti ciyaaryahankan u dhashay dalka talyaaniga ayaa xil ciyaareedkii hore ay aad u doondoonaysay barcelona hase yeeshee markii dambe ku guuldaraysatay inay hesho ma ahan oo keliya kooxda barcelona kooxaha doonaya waxaa sidoo kale raadinaysa laacabkan sano jirka ah kooxda ac milan wararka ciyaaraha dhegaystayaal waa naga intaa
aanu intaasi ku dhaafno xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaa soo jeedinayay
waa tahay gebagabadii ayaannu soo gaarnay haatanna ku soo dhowaada codka fanaanada sahre axmed jaamac heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo oo idinkaga imaanaysay washington waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca farsamada waxaa naga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo galabta sidaa iyo nabadgelyo